إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada baay bakool gedo iyo shabeellada hoose kanaalka halka taa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u taallay xaafadda bowlo jamaaco ee magaalada baydhabo dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa shalay ka kacay xaafad ka tirsan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gobolka galgaduud maamulka dowladda federaalka ee degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa sheegay in booskii aan dhisnayn oo ku yaala degmada kaxda ay sii doonaan qoysaska saraakiisha dowladda federaalka uga dhintay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda ethoobiya ayaa iibinaysa saami ka mid ah shirkadda isgaarsiinta ee dalkaas beesha habargidir ee degta jubbooyinka ayaa dooratay nabadoon ku hogaami doona shareecada islaamka sekada xoolaha ayaa laga qaybiyey deegaanka daymay oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobollada baay bakool gedo iyo shabeellada hoose haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka baay howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xaafadda lugabaxsi ee magaalada baydhabo ayay ku dileen yacquub xasan good oo ka mid ahaa ergada maamulka koonfur galbeed isla baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen xere askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gobolka baay waxaa sidoo kale ka mid ah dagaal toos ah oo lagu qaaday xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka gobolka gadow rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa gudaha degmada baled xaawo ee gobolka gadow welina faahfaahin dheeriya kama aaneen helin khasaaraha soo gaaray ciidamada qaraxa lagu weeraray inta uu leegyahay dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen xere askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalag weerar hamendheelmada ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ah ee ku yaala xaafadaha munkayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye kanaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaro u taallay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xaafadda ahboolo jamaaco ee magaalada baydhabo maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
janaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar dharaaracad lagu qaaday isbaaro ee ciidamada maamulkala baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda buula jamaac oo ka mid ah xaafada ay ka kooban tahay magaalada baydhabo halkaas oo tiila isbaaro ee askarta maamulkala baxay koonfur galbeed ku dhibaataynayeen dadka safarka ah iyo kuwa deggan xaafadda qaybaha hore ee filimka kooban waxaad ku arkaysaa ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaasta noocyada kala duwan oo dakaga qaadaya askartii isbaarada joogtay
للعدا سيف ونصل لا يضام
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goobta ku dilaya oo meydkiisa ka tallaabsanaya askari ka mid ahaa ciidamadii joogay isbaarada waxaana laga soo furanaya qori ak afartan toddoba ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ku naafaynayaan ciidamada shisheeye ee dalka jooga iyo askarta soomaalida ah ee ku safka kuwaasoo hoyaad iyo harsi u diiday waxaana la dhexalsiyey khasaare baaxadla isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed
للعدا سيف ونصل لا يضام
dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa shalay ka kacay xaafad ka tirsan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya muxsen xasan
maalintii shalay xaafad ka mid ah xaafadaha degmada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa ka kacay dab khasaare ballaaran geystay muddo uu dabka ololayay kadibna qaar ka mid ah dadka xaafadda ayaa ku guulaystay in ay dabka damiyaan khasaarahana ku ekaada guriga uu ka bilowday sida uu sheegay aabbaha mas-uulka ka ah guriga gubtay oo warbaahinta la hadlay dabkan ayaa ka dhashay koronto isagoona dhulka la simay gurigii uu ka kacay iyo dhammaan hantidii dhex tiilay sidoo kale aabbaha uu guriga ka gubtay ayaa warbaahinta u sheegay sida ay wax u dhaceen iyo xaddiga uu la egyahay khasaaraha hantiyeed ee soo gaaray maanta musiibadan ay ku dhacday laakiin alxamdulilaah wax ilmaa oo maanta wax iga gaareen ma jiraan insha allahu tacaala laakiin gurigii dhammaay waa gubtay dhibkana wuxuu ka kacay waa koronto koronto ka bilowday alxamdulilah waa ilaaha keen wuxuu ilaah keena lama diidi karo laakiin boqolkiiba boqol waa koronto dhibkan waa insha allahu tacaala saas wax u jiraan guriga ciyaal ay joogay anigna markaasaaba tagay macnaha anigooba nuurxawaad saas markaa u tagay waa laysoo wacay saasaa jirtaa laydhaha mami waxba xoole ima joogin laakiin ciyaal ay joogay ciyaalkii waa ka badbaadeen haa guriga saddex qol saddex qol haa wixiisa dhan u ahaay qaar ka mid ah dadka xaafadda oo iyaga u soo gurmaday in ay damiyaan dabka ayaa dhankooda warbaahinta u xaqiijiyey sida ay wax u dhaceen iyo kaalinta ay ka qaateen ka hortagga dabka waxaan nahay diriska gurga masiibada ku dhacday ka mid ah kolley guryaheena waa u dhow yihiin oo waa afarta geesaan ka jirnaa ummaddii aan ku soo baxnaan nahay wixii aan qaban karnay iyo wixii aan awoodnay waan qabannay masiibadan walaalkii ku dhacdayna waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu u fududeeyo wax fiican ilaahay uu siiyo wax ka khayr badan lafahoodii aa ka fakada moogiyo wax oo hay qof dadka ilaahay ka badbaaday moogiyo wax u badbaaday male guri iyo wax kastaba maaco wax kastaba hal xab uguma badbaadin dabkii ilaahay maadiis waay waana lagu guulaystay waana la dameyey insha allah oo hay intaana usoo gurmatay si kastaba ha ahaatee dabka ka dhasha korontada ayaa ku soo laalaabtay deegaanada iyo magaalooyinka soomaalida iyadoona ay sababtu tahay fiilooyinka korontada ee waddooyinka oo ah kuwa aanan tayaysnayn dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaana ka digaya dhibaatada korontada ee xilli roobaadka iyagoona ku baaqaya in xilgooni ah layska saaro maadaama uu soo dhow yahay xilli roobaadka deerta sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gobolka galgaduud maxamed muudey axmed abuumuslim ayaa ka warramaya shil gaari oo shalay ka dhacay gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa ku dhintay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka sarkaalkan ayaa lagu magacaabi jiray maxamed dhaansuge waxaana la sheegay in uu u dhintay dhaawac ka soo gaaray shilka uu galay shilka ayaa si gaar ah kaga dhacay inta u dhaxaysa deegaanada miirjicley iyo xuurshe oo ku yaala waqooyiga gobolka galgaduud marar hore waxaa sidan oo kale shilal ka dhacay soomaaliya ku dhintay xubno ka tirsan dowladda federaalka maamulka dowladda federaalka u qaabilsan degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa sheegay in booskii aan dhisnayn ee ku yaala degmada ay sii doonaan qoysaska saraakiishii dowladda federaalka ah uga dhintay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
maamulka gobolka banaadir ee dhaqanka ka dhigtay boobka hantiday dadka gaarka u leeyihiin iyo boksaskay dadka shacabka ah ku leeyihiin degmooyinka gobolka banaadir ayaa wuxuu markani soo saaray amaray dad badan la yaabeen islamarkaana ugu goodinaya dadka ku dhaqan degmada kaxda ee gobolka banaadir guddoomiyaha degmada kaxda ugu magacaaban maamulka banaadir cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan ayaa wuxuu sheegay in boosaska aan dhisnayn ee degmadaasi ku yaala ay siini doonaan saraakiisha dowladda federaalka islamarkaana uu dhulkaasi noqon doono mid ay dowladda la wareegtay haddii ay dhisan waayeen dadkii lahaa guddoomiyaha kaxada ayaa wuxuu shacabka u sheegay in dhulkooda uu yahay mid ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u adeegsadaan laynta ciidankooda iyo saraakiishooda isagoona tiibaaxay in boosaskan dhisnayn ee degmadaasi ku yaalay u aqoonsan doonaan in uu yahay dhulayal shabaab leeyihiin waa kan isagoo shacabka goodis adag oo ku aadan inay dhulkooda dhacayaan hawada u marinaya kuna eedanaya inay yihiin kuwa shariyo halaag u soo jiiday ciidankoodanaay ku baabeen dhulkooda ninka iskale jidka laamida saaran boqol dolar ama laba boqol kala baxay maantana laba boqoloo kunuu maraa labaatan wiila waa lagu dilay haddaba booskaaga shabaabuu isu bedelaba saacaddaa laga bilaabo hebelow booskaagii maalin kasta miinaa la geliyaa toban wiiluu naga qabaa toban baabuuruu naga qabaa nin boos bannaan meel ugu yaallo wuxuu noo galaba male oon shar ahayn booskiisaa bannaan dhibaata nagu yahay booskaaga miinadii la geliyey carruurta odaygii ay dishay ama sargaalkii soomaaliyeeda dishay carruurtiisa ayaan siin doonaa haddaada dhisan waa baaq caadida unu diraaya dadka boosaska kale dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho iyo guud ahaan goobaha ay kaarimiyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada shisheeyaha dalka ka dhisay ayaa waxay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan iyagoona mar walba laga dhaca boosaskooda iyo guryahooda dhowaan ayeen ahayd markii dadka ku dhaqan deegaankai celasha biyaha ay dhigeen mudaaharaadyo looga soo horjeeda boobka ay dowladda federaalka kula kacayso dadka halkaasi ku dhaqanaa muddada dheer iyadoona ay kaamirooyinka saxaafadda soo bandhigeen gawaarida cagafta loo yaqaano ay ciidamada dowladda federaalka ku jirayaan guryahay dadka rayidka ah leeyihiin dowladda ethoobiya ayaa iibinaysa saami ka mid ah shirkadda isgaarsiinta ah ee dalkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya farxaan cali cabdulaahi shirkadda ethio telcom oo ah shirkadda isgaarsiinta ee dalka ethoobiya ayaa ku dhawaaqday inay iibinayso qayb ka mida saamiga shirkadda taasoo qayb ka ah ololaha uu abiy axmed ku doonayo inuu dakhli ku soo geliyo khasnadda dowladda ee ku dhow faaruqa war ka soo baxay shirkadda isgaarsiinta etoobiya ayaa lagu sheegay in toddobaadka soo socda ay qorsheynayaan inay iibiyaan boqolkiiba toban saamiga shirkadda isgaarsiinta taasoo laga iibinayo cid walba oo doonaysa bayaanka shirkadda ayaa lagu sheegay in wixii ka dambeeya lix iyo tobanka bisha oktoobar ay dadka iibsan karaan boqolkiiba toban saamiga shirkadda tallaabadan ayaana ah mid lagu soo jiidanayo maalgashadayaasha shisheeyaha abiy axmed ayaa doonaya inuu dowladdiisa u helo dhaqaale ay ku maalgelinayso howsha dowladda iyo culeysyada badan ee ku furan waxaana uu doonayaa inuu soo jiito maalqabeennada ku nool caalamka ee doonaya inay hantidooda maalgashadaan tallaabadan ay shirkadda ugu weyn ee isgaarsiinta etoobiya ku iibinayso saami ka mid a shirkadda ayaa gogolxaar u ah qorshe lagu wado inay qaadaan inta badan shirkadaha dowladda etoobiya leedahay kuwaasoo doonaya in shirkadahani ay noqdaan kuwo furan oo ciddii doonta wax ku yeelan karta halka markii hore ay ku ekeed dowladda iyo ganacsatada sida dhow u maalgeliya xukuumadda adis ababa beesha habargidir ee degtay jubbooyinka ayaa degmada jamaame ku dooratay nabadoon ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar waxay ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen waxgarada salaadiin iyo nabadoonnada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taas oo beesha habargidir ee degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay ku dooranaysay nabadoon cusub oo hogaamiyaah beesha waxaana madashay ka dhacaysay munaasabadda kelimaad kala duwan ka jeediyey qaar ka mid ah martidii lagu casuumay munaasabadda waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadana nabadoonkii hore ee beesha habargidir xasan cali xirsi kaas oo xilka ku wareejiyey nabadoonka cusub ay dooratay beesha habargidir ee degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose anigoo ah xasan cali xirsi waxaan horta oon ku wareejinaya walaalkayga cabdikariin liirayste xilkii anigoo macnaha ayaan ku wareejinaya intaasana aan soo haayey haddana waxaan diyaar u ahay inaan walaalkayga aan macnaha garbiyo oo aan kaalmeeyo aan la shaqeeyo waqti walbaba uu ii baahan yahayna waa u imaanaya diyaar ayaan ahay sidoo kale waxaa isna munaasabadda ka hadlay nabadoonka cusub ay dooratay beesha habargidir cabdikariin cumar isagoona ballan qaaday in beesha uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka kana codsaday inay si wanaagsan ula shaqeeyaan beesha waxay isku garatay in anigaoo cabdikariin cumar ah ee ii doortaan nabadoon oo anigana aan ku raacay marka insha allah waxaanu ku heshiinay inaan kitaabka ilaahay u nusreenno isku walaashanno alxamdulilahi rabbilcaalamiin wixii noogu aadan oo kaalinteenna nin kasta inuu ka qaato dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo nabadnimada soomaaliyeed oo maanta jubbooyinka ama magaalooyinka walaayada haysta ay joogaan siday u shaqeeyaan annagana inaan walaayada ula shaqeenno waxaa sidoo kale iyana munaasabadana ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradkii lagu casuumay munaasabadan ay beesha habargidira ku dooranaysay nabadoonka cusub waxaana ay sheegeen in nabadoonkan cusub ay dooratay beesha habargidir ay soo dhoweynayaan islamarkaana ka odayaal ahaan ay sheegeen inay la shaqayn doonaan waxaa gogashaan dhigata qaaliga oo sharafta leh oo noo yeeratay oo annagana soo ajiibna sidii sharciga ah walaalaheenna beesha habargidir gogashaan u dhigeen in macnaha nabadoonkii hore beesha habargidir oo muddo soo shaqaynayay xasan cali xersi almashhuur xasan buskuudi ay u taqaaneen inuu xilkii wareejiyo insha allahu tacaala oo ay isku waafaqsan yihiin oon wax hadal aan ka jirin oo raalli laisaga yahay waxaan rabnaa cabdikariin cumar waa nin cusub idinku soo biiray ha la daadihiyo carruurtu markay socodka baradka yihiin garabkaa la qabtaa laamigaa la soo mariyaa waa la soo celiyaa galabta dambe laba tallaabuu kusii daraa intii waa la qabsaday haddaan odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka nahay waa ku soo dhoweynay mar koowaad iyo mar labaad cabdikariin ku soo dhowoow golaha ku dhaqanka shareecada islaamka maadaama haddayba nin odaya ahayd haddana maanta aad ka mid noqotay odayaasha dhaqanka jubbada hoose waa kugu soo dhoweynaynaa ma ahan markii ugu horraysay ee beelaha degaah deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay doortaan nabadoon ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka balse waxaa marar kala duwan wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka dhacay munaasabada ay sidan oo kale beelaha degah wilaayaadka islaamiga ah ugu dooranayaan hoggaan dhaqan kuwaas oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka sekada xoolaha nool ayaa laga qaybiyey deegaanka daymay oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax deeriye maantay waxaan joogaa deegaanka dayma ee ay ka dhacayso saka qaybin waxaana ku dhex jira xerada ariga oo ay halkaasi ku jiraan kun xoola ah xoolahan sakada ayaana bixinayay maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose waxaana xoolahan la siin doonaa ama loo qaybinayaa dad masaakiin iyo fuqaro isugu jira xoolaha la qaybinaya ayaana aa'ido iyo riyo waxaana la siinayaa qoysas gaaraya soddon qoys kuwaasoo calaa qof la siinayo soddon iyo shan neef oo riyo iyo ido isugu jira xoolaha la qaybinayo dadka la siinayo ayaana dad reermiyi xoolo dhaqato ah kuwaasoo xoolahan dhaqan doono markaas sanad la gaarana iyagana dad masaakiin ah wax ku tari doona ugu horeyn suldaan siid cali xasan oo ah suldaanka guud ee beesha jidde ayaa ka hadlay goobtii ay ka dhacaysay saka qaybinta ku soo dhowaada deegaankan deemaay oo maanta isugu yimaadeen beesha reer jiiddo oo loogu talagalay in lagu siiyo xoolo oo ka timid dhinaca xarakada xaggeeda loogu talagalay in dadkaas lagu kobciyo dadka loogu talagalay oo ay gaarayaan si hore waaligu u sheegay waa soddon qof oo qofkiiba loogu talagalay in la siiyo soddon iyo shan neef oo ari ah soddon iyo shantaas neef oo ari ah qof weliba in lagu wareejiyo intaas waxaa loogu talagalay in ayaga ilaahay diina gaarsiiyo sanadka kale inay sakada wax ka bixiyaan hoolahaas ay dhaqaalaystaan waxaa haddeer bilaabmay in dadkii la yeeriyo si ay markaasi u qaataan waxa loo soo qorsheeyey dadka markii loo wacno waxay ahaayeen kuwo u soo degdega oo markaasi aad u faraxsan haddaba waxay noo suura gashay inaan wax un ka weydino dadkii ka faa'iidaystay sakadan oo calaa qof soddon iyo shan neef oo xoolo ah qaatay dadkan ayaana inoo sheegayey in xoolaha la siiyey iyaguna markooda sannad marka la gaaro ay bixin doonaan waxa ku waajiba iyagoona u duceeyey dadkii laga soo qaaday waa kuwan qaar ka mida dadka ah oo aan cudbaahyaha la dhex marnay maaqa alijanaay abdulle degmata daamayliyayar maana alxamdulilaahi walaayada islaamanle yaa madegtan alxamdulilaah nuku meelayshtay alxamdulilaah talaasisig lugu nuku himtataa iyo hire'ta ebedkan madegtan alxamdulilah wala mahalla away bar alxamdulilah yaaba heshala yaabana aku dhidin walay mahadsanahee maasha allaah ga'anaas horko alluwul ilaayaa ha tuuqnay raayadata islaamanle ga'anaas horko alluwul ilaayaa ha tuuqnay maxaa marka maanta halkan ka jira inta halkan waxaa ku jiraa intahay kun eri ah meeshan laga hayaa waa aan gacanta la ii saaray soddon iyo shan neef walaayada islaamoo iri ah walaayada islaama gacanta iiga saartay waxaan gacanta ilaga saaro inaan dhaqaalayo oo nadaamayo hadhowtii malaayadii islaamta iyo ma aragta ana ka taageera yaa gacanta iiga lo saaray anaga ma ana faraxsanaka alxamdulilah walaayada islaamala yaa madegtan alxamdulilaahi madagkasi ha faraxsan sakameeto gaala rash iyo rush ka egan deemaay waxaana siiday hoolas tiri badan oo saddex shan neef eh magacaaga
ibraahim cabdijoorow maxaa marka deegaankan maanta ka dhacaya deegaan waxaan dhahay maan oo hoola tiri badan sida oo ninka oo
xoolaha marka maxay ere dhegaystayaal soo kale intii ay saka qaybintu socotay waxaan la kulmay mid ka mid ah dadka masaakiinta ah oo halkan lagu siinayay xoolaha sakada oo bixinayay maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose aabbahan oo magaciisa la yidhaahdo maade yarow cabdi rooble oo xoolihiisii fatahaadii haddeer aynu soo dhaafnay ay ka baaba'een xoolaha ka baaba'ay ayuuna aabbahan ku sheegay inay ahayd lixdan neef isagoona sheegay in maanta uu nasiib u yeeshay in sake la siiyo waa kan aabbaha oo inooga warbixinaya anoo maada yarow magacay ku bilaabay waxaa ka socdaa xaflad oo oo gargaar oo ulumadana siidii ilaahay ha barakeekaas marka muxuu eri waay soddon iyo shan neef ah xoolaha markaa baaba'ay tiradooda maxay ahayd lixdan neef aa kaa baaba'ay haa Wax- maxaa ku dhaceen
haa maalintaa dhacdadaas dhacdada ugu murug badneeda oo ana oo oo biyihii shubkii horey haa fatahaadii aheeda maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa markii saddexaad laba isbuuc gudahood saka qaybin ka sameeyey gobolka shabeellaha hoose iyadoona ay saka qaybintaasi ka faa'iidaysteen boqolaal ruux oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro waa anigoo ah cabdifataax faarax raadiyaha iyo warbaahinta islaamiga alfurqaan moorada ariga deegaanka daymay ee ay saka qaybintu ka dhacayso warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa